jaamacadda greenhope ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah ka helay in ka badan soddon arday oo dhammaysatay dugsiyada sare ee magaalada ardaydan ayaa isugu jirta danyar iyo agoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada balse hadda helay fursad ay wax ku bartaan maamulaha jaamacadda greenhope ee magaalada beledweyne daahir cabdiweli ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda heshay fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ah sanadkan waxaan fursado scholarship siinay in ku dhow soddon arday kuwaasoo ah arday duruufeysan oo aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha dhaqaale ama ay ku baranayeen jaamacadda runtii sanad kastana jaamacadda waxaa u qorsheysan inay bixiso fursado scholarship ah kaasi oo ay siinayaan ardayda duruufeysan ama agoonta ah dhammaan maamulada iskuullada waxaan ku wargelinaynaa ama aan ka codsanaynaa inay nala soo wadaagaan hadday jiraan arday duruufeysan oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka jaamacadda aan ugu faa'iideyno inaan siino fursad waxbarasho maadaama ay jiraan arday badan oo gobolkan ku nool oo aanay haysanin dhaqaalo ay iskaga bixiyaan heerka jaamacadda waxaan ugu baaqaynaa inay nala soo xiriiraan ama waxaan ku dhahay ay nala soo wadaagaan si ardaydaas aan u siino deeqdaas waxbarashada jaamacaddu sanad kasta way bixisaa sanadaha soo socdana waxaan rajeynaynaa intaan inka badan inaan siino ardayda oo deeq waxbarasho ah marka laga hadlaayo waxaan ku dhahay waxbarashada ardaydana isku mid waaye ardaygii waxbaranayo oo lacag bixinayo iyo kii aan lacag bixinayno jaamacadda scholarship ay siisay labadu waa isku mid hal macalina xiisa siinayo hal semesteray wada joogaan hal daraasayna wada qaadanayaan waxay ku kala duwan yihiinna ma lahan dhammaan markastana waxaan xoogga saarnaa in ardayda ay helaan waxbarasho quality leh qaar ka mid a ardayda heshay fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ayaa u mahad celiyay maamulka jaamacadda greenhope ee magaalada beledweyne bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed cusmaan waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan kusoo biirtay jaamacadda greenhope farcaada magaalada beledweyne waxaan kamid ahay ardayda sanadkan dugsiya sare kasoo dhameey jaamacadda waxaan kamid ahay ardayda jaamacadda ugu deeqday waxbarashada deeq waxbarasho oo lacag la-aan ah marka waa ku mahadsantahay waxaan ugu mahad celinaya maamulka iyo maamulka jaamacadda iyo dhammaan qeybta jaamacadda ee leedahay bismillah awal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anuu magacay ku bilaaba anise cabdullaa cali kusoo biirtay jaamacadda greenhob waxaana loogu deeqay waxbarasho firii ah waxaa halkaa ugu mahad celinaynaa maamulka marka koowaad iyo marka labaad mar saddexaad baa ugu mahad celinaynaa maamulkeena waxaan nahay ardaydii kasoo baxday dugsiga sare sanadkan xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helo arday badan oo aan awoodin qarashka ay wax ku baran lahaayeen